magaalada nairobi gaar ahaan masjidu sunna ayaa lagu qabtay tartanka qur-aanka kariimka ee bisha barakeysan ee ramadaan kaasoo ay kasoo qayb galeen laba iyo toban madaraso ardayda ayaa ku tartamaya soddonka jus ee qur-aanka kariimka waxaana soo qabanqaabiyey jimciyada daarul qur-aan ee magaalada nairobi sheekh cabduqaadir macalin ibraahim oo ka mida guddiga tartanka ayaa u mahadceliyey cid kasta oo ka qayb qaadatay qabsoomidiisa isagoo ardayda kaalimaha hore ka galay u ballan qaaday abaalmarino macallimiintii iyo waalidiintii waxaan ugu mahad celinaynaa waxaan si gaar ugu mahad celinaynaa lajnat taxkiim oo waqti badan ku bixiyey insha allahu tacaala suu sheekha idiin sheegana waxay noqon doontaa maalintii ay lajnadu timaado iyaga ayaa noo shaacin doona qaabku wuxuu noqon doonaa haddii ilaahayna gaarsiiyo ardayga arday kasta oo ka qayb galay wuxuu qaadan doonaa waxa la ihahdaa shahaadatulmushaaraka ardaygii kaalin gala markuu shahaadadaas qaatay wuxuu qaadan doonaa shahaadadii kaalinta inuu galay ay ku caddahay hadday tahay koowaad labaad iyo saddexaad intaba marka taasina insha allahu tacala waxaan u dayn doonaa lajnatu taxkiim iyagaa maalintaas inoo sheegi doona macallimiinta iyo waalidiinta ku kalsoonaadeen lajnada qaaday muxuu ahaa imtixaanka runtiina waxaan ku faraxsanahay ardadii meeshan timid oo isugu jiray wiilal iyo gabdho sida ay u muujiyeen qur-aanka kariimka sida carabkooda u saxan yahay siday maclimiinta ugu dadaaleen runtii waxaa weeye waxay noo ahayd wax lama filaan ah waxaan rajaynaynaa sanadaha soo socda haddii ilaahayna gaarsiiyo in intaa iyo in ka sii fiican ay noqoto marka macalimiinta mar labaad iyo waalidiinta waxaan u sheegaynaa wixii ay lajnada inoo keento biidn illahi alkariim iyada ayaan ku dhaqmi doonaa
gabagabadii tartanka qur-aan akhriska oo ay ka qayb galeen in ka badan konton arday ayaa abaalmarine la guddoonsiiyey ardaydii kaalimaha hore ka galay